بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaad shabakada daarulcilmi alislaamiya had ka dhagaysan kartaan kana daawan kartaan muxaadaro ciwaankeedu yahay bishaarooyinka iyo dhibaatooyinka khaza oo inoo soo jeedinaya fadiilatu akhuuna sheekh cabdiraxmaan abyad ee ka faa-iidaysi wacan walaalayaal falyatafadal mashkuuran wama'juuran fadiilatu sheekhuna بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد ولا لها دمان تودون سلام يا أحمد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه سلام تأسكدب وحا إلهي أحلوغم هدية نعمتي سفرها بضان ومالين كست زيادة يسا ولو أنا ودتك بعد سوق آتك أغو تعانا ننكمد هاين haddana laakiin aaladaas laisku weydaharsado muxaadaraadka iyo duruusta iyo cilmiga iyo diinta oo haddana aada moodo inayba kusoo korodhay awal qof uun aadan arkayn oo aadan aqoonin oo aalad dabadeed ka soo hadlaya hadda si aad moodda in lais arkayo oo la isu muuqanayo waa wax ilaahay loogu mahadiyay subxaana wa tacaala mar koowaad oo qofkan diinta kuu sheegaya ee cabsida ilaahay ku amraya ee xaaraamta iyo xalaasha bidcada iyo sunnada caqiidada wanaagsan iyo khuraafaadka waxaad kaala hadlay horta inaad aragto aad taqaano shay majhuula oo aan la aqoonin oo aan la arkin waa un jinka jinka maa la aragun yani yaraakum huwa waqabiiluhu min xaysu laa tarawnahum waata rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala taas marka waxa ilahay loogu mahadiyay way subxaana wa tacala intaa kadib walaalayaal waa kelima iska kooban waxay ku saabsanaan doontaa almubashiraatu fi axdaathi ghaza bishaarooyin ku guda jira ama ka dhex muuqanaya wixii qaza ka dhacay ama haddaba ka socda waxaan filaya in badan inaga ka mid ihi inaynu ama daawanay ama la kulannay muddada hadda bisha ku dhow dhow dadka muslimiinta ah ee meesha lagu gumaadayo oo dhinacna cadowgii kaga xeeran yahay dhinacna badi ay ka xigto dhinacna kuwa islaam sheeganaya ay yacni waxa weeye maaragtay ay kaga oodan yihiin oo ay diidan yihiin inay jid u banneeyaan dadkaasoo madfac iyo diyaarad iyo ciidan iyo taangi lala dul taagan yahay oo kun iyo ziyaadana ay maaragtay alla oobsaday subxaana wa tacaala shahaadaan u rajaynaynaa kumanaan kalena ay dhaawacmeen iska dhaaf guryaha la duminayo yacni maaragtay allaha mustacaan dhaqaala burbur ka imanaya kii xanuunsanayay oo meel lagu daweeyo waayaya kii maaragtay allaha mustacaan ganacsanaya oo ganacsigii ka istaagayo dhibaatooyinkaasoo dhanna iskaba dhaaf iyaga waxaad soran kartaa waxaasoo mushkilada haddiiba ay jirto xaggeebaa bishaarooyinkan iyo khayrkan iyo waxaan la sheegaya ay ku jiraan mar koowaad waxaan leeyahay oo walaalaha xasuusinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay wacasaa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum wacasaa an tuxibuu shay-an wa huwa sharun lakum waxaa laga yaabaa inaad wax jeclaysataan oo yacni waxaas aad jeclaysanaysaani uu sharba idin yahay waxaa laga yaabaa inaad maaragtay wax necbaysataan aad karaahiyeysataan oo waxa aad karaahiyeysanaysaan aad necbaysanaysaanna uu khayrba idin yahay soo arki maysid waad garanaysaan duulaankii beder ee nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni maaragtay gaalada ku qaaday duulaankaas looma bixin yacni in la jihaado oo kufaar lala dagaalamo nebigu uma bixin calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu waxay u baxeen dadkii soo hijrooday ee muhaajiriintaha maalkoodii ay kaga yimaadeen maka oo gaaladu ay ka dhacday in gaaladaa safarkooda oo markaa shaam ka imanayo maka u socda oo dabcan marinkoodu markaa madiine uu yahay inay dhexda u istaagaanoo maalkoodii maal u dhigma ay ka qaataan oo ay rabi wuxuu leeyahy faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimidli ma ctadaa calaykum ciddii idinku xadgudubta intay idinku xadgudubtay in la eg idinkuna markaa ku xadgudba marka maalkaasay muslimiintu rabeen inay khaniimaystaanoo marka ay qaataan nebigu marka calayhi salaatu wasalaam saxaabadoo dhan ma amrin inay dhammaantood soo wada baxaan ee nabigu wuxuu yidhi qofkii doonaya inuu baxo hay raaco xoogay markaa saxaabo aad garanaysaanoo saddex boqol iyo wax yara ayaa markaa nebiga soo raacay calayhi salaatu wasalaam iyagu waxay u socdeen inay xoogay awraho abu sufyaan wato ay soo khaniimaystaan ilaahayna subxaana wa tacaala muxuu meesha ka waday in meesha dagaal faasili uu ka dhaco oo taariikhda gala yacni waxa weeye maaragtay macrakatu alfurqaan ti ilaahay ku tilmaamay subxaana wa tacala inay markaa meeshaa ka dhacdo waatan rabbi subxaana wa tacaala fii suurati alanfaal kaga warramayo watawaduuna ana kayra daati ashawkati takuunu lakum waxaad jeclaysanayseen baa rabbi leeyahy isagoo saxaabada la khitaabaya waxaad jeclaysanayseen yacni waxa weeye maaragtay kooxda aan awoodda lahayn inaad la kulantaan inaad abu sufyaan iyo awrtiisa aad la kulantaan baad jeclaysanayseen ilaahayna subxaana wa tacala wax kaluu meesha ka watay liyuxiqa alxaqa wayubtila albaatil in ilaahay subxaana wa tacala xaqana sugo baatilkana ilaahay subxaana wa tacaala anfiyo oo meesha laga saaro ayaa rabbi ka watay subxaana wa tacaala haddii innaga laynaga tala weydiin lahaa oo la odhan lahaa talow keebaa wanaagsanaan lahaa iyadoo maaragtay saxaabadu inay awrtooda khaniimaystaan inay dagaal dhib badan la kulmaan maanta waxaynu ku talin lahayn inay maaragtay dee waxooda iska khaniimaystaan baa fiicnaan lahayd saa darteed waxyaalo ay dadku isleeyihiin dhibaataa ku jira oo mashaqaa ku jira oo culays baa ku jira yaa ilaahay subxaana wa tacaala khayr ka wadaa wayamkuruuna wayamkuru allaahu wallahu khayru almaakiriin gaaladu waxbay dhagrayaan oo dhagar iyo khiyaamo iyo waxbay wadaan ilaahayna subxaana wa tacaala isna mu'miniinta wuu u dhagrayaa wallahu khayru lmaakiriin marka waxaanaad arkaysaan walaalayaal ee axdaasta caalamulislaami ka soconaysa ciraaq oo afghanistaan oo soomaaliya oo meesha la yidhaahdo maaragtay falastiin waxa axdaasa aad arkaysaan ha sharaysanina wax badan oo khayra ayaa meesha ku guda jira waxaan rabaa marka darsigana muxaadaratan mubashiraadka inaan ka warramo insha allah inta aanan se mubaashiraadkaa gelin bishaarooyinka ku dhex jira axdaasta khaza ama waxyaalaha khaza maanta ka dhacay ama ka dhacayaba caawaba inta aanan gudagelin waxaan wax yar tilmaamayaa iyadoo dhibaato lagu jiro in khayr ka dambayn karo qof allayaalo qofkii ilaahay diintiisa garanay ama siiradii nebiga akhriyay siiradii saxaabada akhriyay wuu arki karaa ama wuu maaragtay wuu fahmi karaa mawaadicda caynkaas oo kalea hijradii nebiga calayhi salaatu wasalaam markii nebigu hijrooday waad garanaysaana waata uu nebigu ka baxay calayhi salaatu wasalaam maka isagoo nebigu dhuumanaya abuubakarna uu la socdo waata uu nebigu markaa waddada madiine qaaday kufaaru quraysh waata intay shireen ay yidhaahdeen moxamed calayhi salaatu wasalaam hadduu inaga baxo oo weliba madiine aado wuxuu heli doonaa dad u hiiliya dad u gargaara dad diintiisa qaata wabitaali marka arrinka ayaynaan saamixine waa in markaa laga daba tago waatay yidhahdeen waatay markaa ay ballan qaadeen qofkii nebiga soo qabtay calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabiga abuubakara boqol geela waatay u ballan qaadeen dadkii arrinkaas ka qayb galay waxaa ka mid ahaa suraaqata ibnu maalik alkhascamiyi radia allahu canhu saxaabigaasi oo da dibka islaamay qisadiisa waa taqaanaane saxaabigaasi wuxuu ahaa ninka keli ah ee nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abuubakar la kulmay buu ahaa gaalada inta kale waa soo hungowday laakiin saxaabiga qofka keliya la kulmay saxaabigaasu ahaa ayib waa saxaabigii markaa yacni maaragtay isaga iyo faraskiisaba dhulku uu la dusayey nebigu markaa calayhi salaatu wasalaam intuu la hadlay nebiga la hadlay waata uu nebigu alle u baryey saxaabigaasi markuu laabanay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa suraaqa kayfa anta wa siwaaray kisraa suraaqow bal ka waran adiga iyo jinjimaha ninka eeraan u taliya ama ninka furus boqorkiisa ah iyo adiga bal jinjime iyo maaragtay jinjimihiisa iyo adiga bal xaalkiina ka war yacni wuxuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu jinjimaha boqorka furus furusna waad garanaysaan ruum iyo furus labada dowladood ee markaa ugu awooda badan bay ahaayeen ilaahina subxaana wa tacala qur-aan ku sheegay qulibat iruumu fii adna alardi wahum min bacdi qalabihim sayaqlibuun ninkaasi marka waa yaabay suraaqat ibnu malik wuxuu yidhi yacni maaragtay ma ibnu hurmus miyaad ii sheegaysaa yacni w ninka aad ii sheegaysaa ma ninka ibnu hurmusa ee eeraan ka taliya miya markaasaa nebigu uri calayhi salaatu wasalaam nacam nebigu sala allahu alay wasalam sidaa marka uu leeyahay makuu ka soo baxay dhuumashuu kaga soo baxay calayhi salaatu wasalaam yacni waxa gaalo dhan baa eryanaysa isaga iyo saxaabigiisi abuubakar ahaa keliyaha waddada maraya yacni duruufta waad qiimayn kartaan ninkii baacsanayay nebigu markuu la kulmay calayhi salaatu wasalaam muxuu ku yidhi wuxuu yidhi aniga iska dhaaf inaad qabatee waxaad furan doontaan oo aad khaniimaysan doontaan labada dowladood adduunka maanta ugu weyn mid ka mid a markaasaad weliba adigu suraaqow ninkaaga maanta boqolka halaad doonayaa inuu aniga isoo qabto boqol halaad ku raadinayo waxaad yeelan doontaa oo aad isku qurxin doontaa oo aad gashan doontaa jijimihii ninkii la oran jiray yani maaragtay allahu mustacaan yani maaragtay boqorkii furs nabigu waa dhintay calayhi salaatu wasalaam arrintaasina ma dhicin abubakar baa khilaafadii la wareegay waa dhintay isna arrintaasi ma dhicin waxaa khilaafadii la wareegay cumar bnu khadaab radia allahu canhu awaakhirkii khilaafadii cumar bnu khadaab radia allahu canhu markaas baa dhacday in la furtay furs cumar bnu khadaab radia allahu canhu isagoo khaliifkii muslimiinta ah tafaqudaya oo baarbaarhaya yacnii maaragtay haniimada lasoo haniimaystay doondoonaya oo baarbaarhaya ayaa wuxuu ku dhex arkay jinjimihii ninkaan maaragtay boqorka isku qurxin jiray suraaqata ibnu maalik baana ag taagan markaasuu yidhi tacaala yaa suraaqa suraaq ow kaalay hadda bal jinjimahan hadda gasho wixii xuli ahaa oo ninkaasi haystay baa ninkaa maaragtay cumar ibnu khadaab radia allahu canhu uu u geliyey saxaabigii suraaqat ibnu maalik waa ka isku ooyey markaasuu yidhi wamaadaa yubkiika yaa suraaqa markaasaa cumar yidhi suraaqow maxaa kaa oohinaya markaasuu wuxuu uga sheekeeyey qisadii isagaiyo nabiga dhex martay calayhi salaatu wassalaam qisada isaga iyo nabiga dhex martay sala allahu calayhi wasalam adduunyadu marka walaalayaal ma aha wakhtiga aad joogto oo keliya sanadka aad joogto ama maalinka aad joogto waxa dhacaya keliya adduunyadu kuma eka waxbaa ka dambeeya xadad kasta axdaas baa ka dambaysa maalin kastana ayaamaa ka dambeeya saacad kastana saacadaa ka dambaysa nebigu markaa calayhi salaatu wasalaam wakhtigaa la bacsanayey uma muuqan bacsiga la bacsanaya kelihii uma muuqan nebiga uma muuqan calayhi salaatu wasalaam yacni maaragtay ninkan markan gaalka ah ee daba ordayaa nebiga uma muuqan calayhi salaatu wasalaam waxaa u muuqday bishaarooyin waxa u muuqday ummad guulaysan doonta waxa u muuqday ummad ka adkaan doonta labadii awoodood ee marka ugu badnaa ugu xooga badnaa mid ka mid a ka adkaan doonta taas waa qisa ku tusin karta qofkiiba muslimka ahi adduunku inaanu maanta iyo berri keliya toonaanu ahayn waxa dhacaya keliya inaan lagu xisaabtamin ee bishaara ka dambayn karto qisada labaad waxay tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo maaragtay maka jooga oo saxaabadiisa la ibdihaadayo oo saxaabadiisa la dhibayo ayaa saxaabi asxaabtiisa ka mid nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi alaa tadcuu lana rasuulka ilaahay ow ilaahay miyaadan noo baryaynin rabbi subxaanahu wa tacaala miyaadan noo baryaynin markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad la aad arki doontaan wakti yacnii qofta dumarka ahi ee musaafiradda ahi ay maaragtay allah mustacaan yaman ka soo safarto oo aanay ka baqaynin adhigeeda in ruwaa ka cuno mooye wax kale aanay ka cabsanayn wakhtiga uu nebigu saalehi calayhi salaatu wassalaam waa wakhtigii bilaal radia allahu canhu dhagaxa la saarayay kulul waa wakhtigii nebigu calayhi salaatu wasalaam aala yaasir oo la cadaabayo intuu nebigu arko uu odhanayo sabran aala yaasir fa ina mawcidakum aljanna reer aala yaasirow sabra meeshaaad ku dambayn doontaan janno weeye nebigu saxaabigaa wuxuu ku yidhi markuu xaqiiqadaa u sheegay kadib wuxuu ku yidhi walaakinakum qawmun tastacjiluun walaakinakum qawmun tastacjiluun waxbaad degdegsanaysaan waad degdegsanaysaan oo waxaad rabtaan maanta iyo berri in wax maaragtay wax kasta ay iska hagaagaan laakiin maanta iyo berri wax kasta kuma hagaagayaane wax waa hagaagi doonaan laakiin wakti bay u baahan yihiin soo arki maysid qisada saddexaadi ee dhibaato iyadoo lagu jiro in bishaaro iyo khayr ka dambayn karto ummaddana loo sheegi karo ku tusinaysa waxaa ka mid a dagaalkii axzaab khaswatu lkhandaq markii gaaloo dhamm isa soo bahaysatay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu ay mashquulka ku ahaayeen inay maaragtay god qodaan oo god madiine lagu wareejiyo si ay baydadooda iyo maatadooda ay gaalo uga badbaadiyaan wakhtigaas nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu ku ohanayay ruum iyo furus baad furan doontaan sataftaxuuna alfurusa waruum ruum iyo furus ayaad furan doontaan baa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ku ohanayay balada fiiri munaafiqiintu ilaahay baa qur-aan kaga warramay fii suurati alaxzaab markuu nebigu sidaa yidhaahdo hadallay odhanayeenoo waxay odhanayeen maxamed wuxuu noo yaboohayaa furus iyo ruum inaan furanno annaguna xaajadayada inaanu soo gudanno ma awoodno inaan intaan banka iyo bannaanka aadno aan dantayada soo oobsanno ma awoodno waid yaquulu almunaafiquuna waladiina fii quluubihim maradun maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruura waatay saa odhanayeenoo ilaahay subxaana wa tacala uu ka warramay idan marka walaalayaal wixii bishaarooyin ahaa iyadoo xaalado adag lagu jiro oo nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam way dhaceen maantana waxaan leenahay dhibta aad arkaysaan dhib maxdi a ma aha shar maxdi a ma aha khayr badan baa ku guda jira khayraadka iyo bashaa'irta ku guda jirta ayaan marka rabaa inaan xoogay niqaadaho tusaalayaala aan idinka siiya insha allahu tacala awalan waxaa ka ah ummaddii muslimka ahayd ee in badan lagu akhriyey wargaalku waa cadow ummaddii muslimka ahayd ee in badan lagu akhriyey muslimka unbaa walaalaa ummaddii muslimka ahayd ee in badan lagu akhriyey alwalaau walbaraa wax la yidhaahdaa jira almucaadaatu walmuwaalaatu fi lislaam wax la yidhaahdaa jira ama fillaah wax badan lagu akhriyey ee ay ka dhaadhici weyday oo ka degi weyday oo ku bedeshay qowmiyaad iyo wataniyad iyo qabaa'il iyo waxyaala aynaan garanayn fara badan ku bedeshay waxay si dhaba oo baracticalia oo camali ah ay u arkeen wixii ilaahay sheegay subxaana wa tacaala rabbi wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa wardadyahow aniga cadowgayga iyo idinka cadowgiinna awliya ha ka dhiganina kuwa aad la xidhiidhaan oo aad jeclaysataan ha ka dhigina baa rabbi yidhi subxaana wa tacaala maxay tahay maa macnaa maaragtay alcadow cadow macnaheedu waa maxay maxay tahay talo dad badan kuma baraarugsanayn dad badan baa markaa bosniya baraarujisay dad badan baa afghanistaanti ka sii horreysay baraarujisay dad badan baa ciraaq baraarujisay dad badan baa soomaaliya baraarujisay dad badan baa jejniya baraarujisay dad badan baa maanta qaso ku baraarugay suwarka ay arkeen gartay wixii ilaahay sheegay subxaana wa tacaala in yafqafuukum yakunuu lakum acdaa'an wayabsutuu ilaykum aydiyahum waalsinatahum bisuu' baa rabbi leeyahy subxaana wa tacala hadday gacanta idinku dhigaan maxay samaynayaan tolob cadow bay idin yihiin baa la yidhi laakiin hadday gacanta idinku dhigaan oo idinka adkaadaan aad hoos gashaan maxay samaynayaan tolob yakuunu lakum acdaa'an cadow rasmi ah idiin noqonayaan oo cadowgaasi muxuu yahay yabsutuu ilaykum aydiyahum waalsinatahum bisuu' gacantoodana dhibaata idinka geysanayaan carabkoodana waxaad karaahiyeysataan oad dhibsataan bay idinka maqashiinayaan waata maanta jirta wey waata maanta jirta wey in badanoo markaa dadkii ka mid ihi axdaasatani waxay ku baraarujisay mawduucaas caqadiga ah oo weyn bishaaro ka weyni ma jirto inay ummaddu caqiidadeeda u soo laabato khayr ka weynihi ma jiro inay ummaddu asaasiyaadkii diinta ku baraarugto khayr ka weynihi iyo bishaaro ka weynihi ma jirto inay ummaddu saxanto ilaa marka la saxmo ayaa wax saxmi karaan oo ilaahay subxaana wa tacaala muxuu leeyahay dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaas yacni adduunka waxaa ka dhacay waxa inagu shaqaysanay wey waxaa maanta muslim ku dhacaya waxaan shaqaysanay weye yacni gaal maxaad ka filaysa cadowgaaga maxaad ka filaysaa waxaad ka filaysaa dee wuxuu kuu geysanaya inta uu kuu geysanaya baad ka filaysaa walaalayaal waxaa ka mid a axdaasta iyo bashaa'irta maanta muuqanaysa kaafirkii iyo gaalkii in badan lainaga dhaadhiciyey inuu ma aragtay awood badan yahay oo b fifty two wax layidhahdo haysto oo f sixteen diyaarado layidhahdo haysto oo bimacnaa maaragtay awooddiisa aan cidina aana iska difaaci karin oo aynu idaacadahooda laynaga daawasiiyey b b c da iyo c n n ka iyo foxka iyo sky newska iyo aynu ka daawannay oo aynu innagoo dhan aynu maaragtay yar wada daciifno yar wada baqnay oo ummaddu inay isdhiibtaba ku dhowaatay ciraaq iyo afghanistaan waxaa ku sugnaaday oo ku xaqiiqoobay wixii ilahay qur-aankiisa ku sheegay subxaanahu wa tacaala wa khuliqa alinsaanu daciifan insaanku mahma uu awood leeyahay mahma uu tamar leeyahay waxaa la abuuray inuu daciif yahay ya ilaahay subxaana wa tacaala muuhinu kaydi alkaafiriin gaalada dhagartooda ilaahay baa subxaana wa tacaala daciifinaya ilaahay baa subxaana wa tacaala daciifinaya waxaa markaa meesha ka muuqday dacfigooda iyo tamaryardooda waa muuqatay ciidamadii yuhuudda ee lagu magacaabi jiray inaan laga adkaan karin ee carabi intay isugu wada tagtay intay dhowr dagaal la gashay midna ay saacada kaga adkaatay midna ay kaga adkaatay ayaamo lix isha ay kaga adkaatay bil bay hal magaalo la rafanaya maxaa yeelay ciidankaa laga adkaadee la jebiyey waa ciidan aan iimaan xambaarsanayn qowmiye iyo carabnimo iyo calmaanimo iyo waxaa xambaarsanaa wey laakiin cid iimaan lihi oo ilaahay subxaana wa tacaala ku kalsooni oo rabbi subxaana wa tacaala tala saaranaysaai ilaahay baa u hiilinaya subxaana wa tacaala dee rabbi baa qur-aankiisa ku sheegay ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy innaa lanansuru rusulana waaladiina aamanuu rusushayada waa u gargaaraynaa kuwa mu'miniintaana waa u gargaaraynaa goormaan u gargaaraynaa ma aakhira lagu gargaaraya fi alxayaati dunyaa adduunkan laftiisa ayaan u gargaaraynaa baa rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaa markaa walaalayaal muuqday gaalka kan haddii iraado la helo haddii doonitaan la helo haddii fi'a mu'mina ah la helo daa'ifa muslima ah haddii la helo oo ilaahay taqaano subxaana wa tacaala in markaa la ishortaagi karo o la iska dhicin karo ciidankii neeto oo maraykan uu aabbo iyo hooyaba u yahay iyo gaaloo dhan isu wada tagtay hal koox oo muslimiinta ka mid ah oo kuwa weliba awoodda badan aan ka mid ahayn oo tamar yar oo itaali yar ayaa buuraha afghanistaan ka dhammaan layihiin bal waxaad ka warantaa ummaddanoo isu wada tagta oo dhaqaalaheeda isu geysa oo cududeeda isu geysa oo ciidamadeeda iyo juyuushdeeda ay haysato isu geysa oo tamarteeda iyo siyaasadeeda iyo xikmadeeda isu geyso oo midowda oo tashata sida loogu tashanayo oo midowda sida loogu midaysan yahay soo arki maysid yacni waxa weeye marka waxa markaa meeshaa ka soo bixi lahaa inay isdifaacdo iska badaa-e iyadaa noqon lahayd almuhaajima waalmubaadira ta wax hujuumaysa ta wax weeraraysa iyadaa noqon lahayd iskaba dhaaf maanta in guryaheeda inta loogu yimaado caasimadaheedii lagu hayste caasimadaheedii lagu hayste waxa markaa walaalayaal qaso ku muuqday oo runtii iyaduna bishaaro ah yacni waxa weeye dacfiga cadowga cadowga tamaryaridiisa cadowga itaaliyaridiisa cadowgan maaragtay allah mustacaan axmaqa ah yacni waxa weeye maaragtay siduu u itaaliyaryahay bashaa'irta muuqatay waxaa ka mid a kuwii caalamulislaami ka telinaya xukaam alcaalam alislaami loogu magacdaray nifaaqoodii baa muuqday alla ka fogaanshahoodii baa muuqday inaanay xurmada islaamka iyo dhiig islaam aanay badbaadinayn baa muuqday la yaabi mayno maxaa yeelay ilaahay baa subxaana wa tacala qur-aanka wuxuu ku leeyahay alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila ataaquuti waqad umiruu an yakfuruu bihi waxaad ka warantaan kuwa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa nabi maxamed uu kusoo dejiyey kutubtii ka horreeyaba sheeganaya inay rumaysan yihiin oo haddana isaga xukum dhiganaya oo xaakim cidda wax u kala xukumaysa ee wax u kala goynaysa ay dawaaqiiddii tahay bal kuwaas ka warrama shaydaankii la rabay in lagu gaaloobo maanta xukaam alcaalam alislaami ama dowladaha dunida muslim ka taliya ma kitaabka iyo sunnada manhaj u ah ma kitaabka iyo sunnada nabi maxamed baa hadyi u ah mise talow united nationka iyo golaha amniga iyo waxyaalahaasa u ah maaragtay u ah maaragtay manhaj u ah waxaasaa manhaj u ah soo arki maysid waxaa markaa sidaa u fogaaday khayr lagama filin qof ilaahay diinta garanaya khayrkama fisha kuwa caynkaas oo kale waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum aldaalimuun waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alfaasiquun kuwa ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkaasoo dhan isugu daray kufri fisqi dulmi falsafad hadda geli mayno ma dulmi duuna dulmiba ma kufri duuna kufriba ma fisqi duuna fisqiba waxaan sadda geli mayno mawduuceena ma aha laakiin xataad xataa haddaadba ka soo qaado kufri duuna kufr fisqi duuna fisq dulmi duuna dulm haddaadba ka soo qaado xataa dad ilaahay ku sifeeyey dulmi iyo fisqi iyo kufri ilaahay ku sifeeyey subxaana wa tacala miyaad khayr ka sugaysaa miyaad ka sugaysaa inay baydada muslimiinta difaacaan miyaad ka sugaysaa inay xurumaadka islaamka difaacaan miyaad ka sugaysaa inay cirdiga muslimka difaacaan maya ka sugi maysid maxaa yeelay faaqidu shay laa yuctiih waxuu qof haddaanu haysan de muxuu bixiyaa muxuu caaw haddaana haysan maxaan idin siin karaa macnuhooye qof isagiiba lagu tilmaamay faasiq inuu yahy daalim inuu yahy kaafir inuu yahay ilaahay ku sheegay subxaana wa tacaala maxaad ka filaysaa marka inuu ka iman karo khayra ma cadli baad ka filaysaa ma iimaan baad ka filaysaa yacni waxa weeye maaragtay allah mustacaan ma cadaalad baad ka filaysaa maxaad ka filaysaa saas darteed walaalayaal waxaa runtii iyaduna bishaaro ah inay kuwaasi maalinba maalinta ka dambaysa sii fadeexadoobayaan oo sii fashilmayaan oo muslimiintu ay ku baraarugayso cadowgoodu ma aha kaka maqan ee indhaha cadcad ee kuliyahe cadowgoodu xataa inuu ku dhex jiro munaafiqiinta maxaa rabbi yidhi subxaana wa tacaala hum alcaduwu faxdarhum qaatalahum allahu anaa yu'fakuun wa aadaatu alxasri qofka luqada carabiga dilaalaadkeeda garanaya hum alcaduwu munaafiqiintu iyaga unbaa cadow ah cid kaloo cadowihii ma jirto maxaa laga wadaa iyagunbaa cadow qur-aanku miyuu istanaaqudayaa sawta hadda la lahaa kufaarta yacni waxa weeye maaragtay asliga ah ama kaafirka asligihi isaga laftiisu waa cadow may isma tanaaqudaye e cadaawadda kani waa ka weyntahay cadaawadda kan cadaawadda kani waa ka khatarsan tahay cadaawadda kan munaafiqa cadaawadiisu way ka khatar badan tahay cadaawadda waxa weeye maaragta allah mustacaan kan gaalkaa maxaa yeelay ka gaalkaa umal islaamiya o dhan baa ku baraarugsan kan laakiin islaamka sheeganaya munaafiqa ah dadka halo cilmigaa keliyaha ku baraarugsan waxaa wax ilahay loogu mahadiyaa oo rabbi loogu shukriyaa iyaduna runtii bishaaro ah kuwaas inay maanta fadeexadoobeen iyaguna caawa wax u dhiman inaanay jirin ma filaya maanta qof xusni mubaarig difaacaya inuu inagu dhex jiro ama odhanaya xusni mubaarig wuxuu sameeye wax saxa weeye muslimiin la lalaynayo oo la gumaadayo in laga keri waayey warkan isagu dagaalamaya ee maaragtay qoriga sita haba dagaalame eh kan maaragtay daciifka iyo dumarka iyo maatada iyo carruurta albaabka ka fog halkaa un baa u bannaana ha ka baxaane markaasuu leeyahay maya ka bixi maayaan waa inay halkaa ku jiraan fuqahadeennu waxay tilmaamaan masalo fiqiyaho yacni waxaa masalo caana weeye hadday kulmaan sababka iyo mubaashirka qof baa la dilay qofkaas qofna sababtii buu yeeshay midna mubaasharadii buu yeeshay oo gacantii buu geystay keebaa laga qisaasaya isku dembi sameeyihiin matalan qof baa qof ka cararay doonaya inuu dilo maba gaadheen isagoo daba ordayaa mid kale intuu ka soo daba orday buu u qabtay kiina intuu ka damiyey buu caloosha ka soo rido sidii buu ku dhintay meeshaa waxaa kulmay sabab iyo mubaashara wax culimada fuqahada ay ku sheegaan sababku waxaa weeye kan wax qabtay sababtii buu yeeshay ilaa haddii kale qofkan waa baxsan lahaayeen kan kalena gacantii buu yeeshay oo waxuu dee isagaa dilay labada qof xukunkooda waa maxay labadaba xukunkooda waa dilwe marar fara badan sababtu waa ka xoog badataa mubaasharada marar badanna sababtu way ka yar tahay mubaasharada marar badanna sababteeda mubaasharada isku mid bay noqdaan macnaha waxaan ka wadaa xukumka sharciga marka qisaasta la fiirinayo qof baa wax dilay qofna sababtii buu yeeshay marmar baa waxaa xoog badanaya sababtii marmarna waa xoog badanaya mubaasharadii marmarna waa xoog badan marna waa isla ekaana isku duldhacaya masalan markay sababta xoog badan karto waxaa ka mid a qof waalan ama ilmo yar baa qofayo qori usoo dhiibay markaasuu yihi qofkaa maaragtaa ku dhufo kii waalna ama ilmihii yaraana xabadiiba qaada qofkiiba ku dhuftay qofkii baa dhintay yaa laga qisaasaya ma kii sababta iska lahaa oo wax ku soo diray mise kan hadda ficilka iyo dilka geystay oo isagu maaragtay aan mukalafkaba ahayn waxaa maaragtay laga qisaasayaa kan isagu maaragtay sababka iskale baa laga qisaasaya soo arki mayse sidaa darteed maanta cadowgaa wax dilayey iyo kan gacmaha u hayay oo u diidayba inay baxaan xunkooda waa isku mid haddiiba aanu kan yacni waxa weye gacmaha hayay ee albaabka ka furi waayey aanuma dembi badnay sidaa darteed marka walaalayaal waxaa fashilmay munaafiqiintii caalamulislaami ku dhex jirtay waxaa fashilmay kuwii cadowgaha inagu dhex jiray oo ma aragtay allahu mustacaan iyaga iyo cadowga ay isku mid noqdeen ilamaa ay yuhuudi gaadhay ay anti dhaweeda xaba joojinta samaynayeen shalayto dowladihii loo mahadnaqayay masarinay ka mid ahayd masarna waa u mahadnaqaynaa dowrka fiicanay maaragtay arrinta ay ka ciyaareen taasina waa nimco ilaahay subxaana watacaala dadka muslimiinta inay ku baraarugaan meelaha laga haysto waxaa ka mid a yacni waxa weeye maaragtay xukuumaad calmaani ah oo seculary secularism ku dhaqma oo faslu diin cali dawla ku dhaqma oo kitaabka iyo xukumka hala kala ilaaliyo ku dhaqma in dowladaha lagu hoos nool yahay loona haysto inaanba waxba inaga maqnayn iyadoo kitaabka ilaahay oo dhan uu maqan yahay jumlatan wa tafsiila iyadoo kitaabka ilaahay oo dhan xukumka uu ka maqan yahay waxaa laga yaabaa dadka inay u muuqato afraadan cibaadaysanaysa masaajidadan iyo soomkan iyo sakadan waxaasi waa fardi cibaadaysanaya xataa hadday awood u leeyihiin qaarkood waa u diidi lahaayeen war qaybihii tuunisiya ka talin jiray muxuu samayn jiray waata xataa waa yidhi soomka waa in la diidaa yacni muftigii waagaa tuunis muftiga ka ahaa baa loo yeedhay waxaa la yidhi wuxuu rabaa maaragtay madaxweynihii borqiiba wuxuu doonayaa in maaragtay allahuma mustacaan soomka la diido sidaa darteed fatwadaasaa lagaa raba t v-ga kaalay oo ka hadla ninkii muftiga ahaa waatuu soo fadhiistay qase macruufa caana wuxuu akhriyay yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun ilaahay soom buu idinku leeyahay buu yidhi allana wuxuu idin leeyahay soom baan idinku leeyahay ra-iiskeennii boorqiibana isna wuxuu ina leeyahay ma soomaysaan qofyo marka adu kaa doonta raac buu yidhi waana iska tegi ninkii markaa muftiga ahaa ilaa hadda waa la la'yay walow boorqiiba dee waa hore isaga la sutawafay laakiin waxa weye ilama haddaa sidii lagu la'yay waxaan uga jeedaa qaar badani xataa ku dhaqanka diinta lagu dhaqmeeyo iyo salaada iyo sekada xataa way soo istaagi lahay soo lama socotaan maanta tuunus iyo morocco inay ka jiraan yacni maaragtay qofku masaajidka uu dariska leeyahay wuu ku tukan karaa masaajid kale haddaad ku tukato waa inaad iska diiwaangeliso yacni imaamka masaajidka aad u tagto oo aad tiraado waxa weeye yacni maaragtay waka waa laga yaabaa inay idinku qariibsataan oo dee mayna aragoo ayn la yaabno laanna seeba waxay suurtagal ku tahay laakiin waa wax waaqicahoo maanta caalamulislaami ka jira maxaaba ula sii yaabaysaa waddankaa dhan ee turkiya ee laleeyahy waa muslim hadda ka hor gabadha muslimadda ahi goobaha dowladda khaasatan goobaha waxbarashada inay iyadoo madaxa maaragtay wax u saaran yahay ay timaado mamnuuc bay ahayd lama ogolaan jirin haddaa loo ogolaaday ayaa madhood loo codeeyey waxaan uga jeedaa calmaaniyada caalamul islaami nimanka ka talinaya dowladda muslimka mabda'a calmaaniga aaminsanin xataa cibaadada shaksigaa waa diidi lahaayeen haddii maanta laga ogolaanayo ogyihiin laga ogolaanayo xaggee marka ay joogtaa waxyaalo kale waajibaad kale xaggee jooga ummad la difaaca iyo dad diinta lagu suga iyo diin la nashriye iyo ummad la isu keenay waxaasi marka waa kasii kuwaasi marka walaalayaal waa fashilmeen in ilaahay fashiliyana subxaana wa tacaala iyaduna waa bishaaro aada iyo aada u weyn waxaan u leeyahay fashilkooda bishaaro ugu tilmaamay cabdullaahi bnu ubay ibnu salool oad garanaysaan munaafiqii weynaa intii aanu dagaalkii uxud dhicin oo aanu fashilmin intii dagaalkaasi aanu dhicin oo aanu fashilmin waxaa dhacday in uu dhaqan u lahaan jiray markuu nabigu doonaya calayhi salaatu wasalaam inuu khudbeeyo wuu istaagi jiray sida ibnu kathiir uu soo naqlinayo wuu istaagi jiray markaasuu ohan jiray kan waa rasuulka ilaahay khayr buu idiin wadaa waxaasuu akrin jiray maalintii dambe waata uu la soo noqday in badan oo ciidankii muslimiinta ka mid dagaalkii dhacyo lagu kala yimid nabigu calayhi salaatu wasalaam diinuu kusoo noqdo jimcihii buu damcay nabigu khudbeeyo isaguna caadadiisii buu damcay inuu markaa lasoo laabto u istaago sidiisii markaasaa lagu yidhi fadhiiso ehel uma tihid oday baa lagu moodayay waxtarahe waxaad tahay munaafiq ha inaad tahay fadhiiso nifaaqa iyo munaafiqiintu inay fashilmaan oo la kala soocmo oo adwaartu kala leexato waa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu muslimiinta ugu nimceeye wey waa bishaaro iyo khayr safku inuu kala maydhmo oo la kala leexdo waata rabbilaahi subxaana wa tacaala hadday idinku dhex jiraan maxay idin kordhinayaan ilaa khamaalan walaa awdacuu khilaalakum yabquunakum alfitnata wa fiikum samaacuuna lahum haddii munaafiqiin idinku dhex jiraan baa la yidhi dhib un bay idiin siyaadin lahaayeen mushkilad un bay idiin kordhin lahaayeen khayr idinma kordhiyeen ogaada saa darteed iyagoo kuna hadday idinka leexdaan iyo iyagoo cimaamada waaweyn hadday idinka tagaan iyo iyagoo magacyo waaweyn wata hadday idinka leexdaan waxba maaragtay allah mustacaan ha ku maaragtay haka nixinin hana ka xumaanine waxaad ogaataan in khayr idinku jiro soo arkin tamyiizu saf oo munaafiqa iyo mu'min kala caddaadaan waa wax ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay xasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun wahum laa yuftanuun taasina walaaliba bishaaro weyn ilaahay subxana wa tacala khayrka iyo wanaagga iyo iimaanka iyo diinta ay nagu suga dhammaanteenba bashaa'irta kale ee muuqatay waxaa ka mid a dowrkii culimmadu inuu noqday dowr gaarisa culimmadu ama dadka wax kala garanaya waa ahlulxalli waalcaqdiga ummadda tan wey ummaddan ahlulxalli waalcaqdigeedu ee taladu ay ka go'do ee marjicee marjica ah oo in arrinteeda ay goyso ah waxa weeye maaragtay waa culimmada soo arki maysa iyagaana ahaan jiray ilaahayna subxaana wa tacala qur-aanka waa ku sheegay waata rabbi leeyahay subxaanahu caza wajalla atiicu allaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum wa uli lamri minkum taas markii la qeexaya culimmadu ay fasireen in badan waxay ku fasireen waa culimmada qaarna waxay yidhaahdeen waa culimmada iyo umaradoo la israaciyey laakiin waxaan shaki ku jiran laysku khilaafsanayn inay culimmada yihiin dadkaa dowrkoodii baa zamankan usoo noqday yacni waxa weye de marka munaafaqa calankiisu daciifo kii wanaagsanaaba calankiisu kor noqonaya waa shay tabiici ah wey marka waad aragteenoo yani culamo uu hogaaminayo sheekh yuusuf alqardaawi sheekh salmaan bin fahd alcuuda rag caynkaasi inay caalamulislaami dawaafeen masar hebel laga diido turkiya tageen sacuudiya tageen suuriya tageen hamoodina xukaamtaa qaabishay jacaylay culimmada jecel inay u qaabilayaan maya waxay taagan yihiin mawqifu dacf aad bay u tamareer yihiin saa darteed inay culimay diideen in la yidhaahdo baaba dhibaato ku ah khudwada labaad ay xigtaana insha allahu tacala waxay noqon doontaa khudwaadkii ama tallaabooyinka culimmadu ay samayn jireen khudwada imaamu nawowi oo berberis kula kulmay khudwada cizidiin ibni cabdisalaam uu maaragtay allah mustacaan khulafadii mamaaligta kala kulmay khudwadii shaykhulislaam ibnu taymiya oo maaragtay umaradii tataara kala kulmay waxaynu arki doonaa biidni illaahi tacaala insha allahu oo khudwada labaad tallaabada labaad noqon doonta in culimmada dowrkooda uu dow intaa kasii weyn noqdo laakiin biidni illaahi waa muuqday hadda sidaa si ka weyn buu sidii la arki jiray si ka weyn buu u muuqday waxaa ka mid ah ragga aadka u baarisay khayrallaha siiye sheekh bin jabriin xafidahullah waata uu warqad furan u qoray yacni maaragtay xusni mubaarak warqad furana maftuuxa ilaa xusni mubaarak ra'iisi misra almuslima yacni ma dhici jirin hadda kahor ma dhici jirin insha allahu tacaala iyadana waa bishaaro muuqatay wey bashaa'irta waxaa ka mid ah ummaddan islaamka ah ummatu maxamed calayhi salaatu wasalaam in qalbigooda iyo iimaankooda caqiidad saxiixa iyo iimaan weli ka buuxo ummad caynkaasana ilaahay ma hoojinaya subxaana wa tacala innaa lanansuru rusulana waaladiina aamanuu fi alxayaati dunya wa yowma yaquumu alashhad soo arki maysa walcaaqibatu litaqwa caaqibada waxa iskale cabsida walcaaqibatu lilmuttaqiin kuwa cabsanaya caaqibada iskale waxaad arkaysaa hooyo ilmaheedii laga dilay odayeediina laga dilay oo leh alxamdu lilaah xasbuna allah wa nicma alwakiil bilcagsi waxaad arkaysaa aabbe waxaad arkaysaa ilmo yar ummad dhan baad arkaysaa ummadda dhibaatadaas ay ku habsatay oo xasbuna allah wa nicma alwakiil leh alxamdu lilaah alxamdu lilah leh xaqiiqatan kelimaadkaasi waa kelimaad tuhliju sadra laabta qoynaya wey umma caynkaasa ilahay ma halaajinaya subxaanahu watacaala ilahay kama garabaxay rabbi waa u hiilinaya waa bishaara xasbuna allah wa nicma alwakiil meel ma dhacayso cidla ah kelimaddaas saad garanaysaa nebi maxamed baa yidhi calayhi salaatu wasalaam maalintii la isu urursaday nebiyullaahi ibraahim baa yidhi markii dabka lagu tuurayo sida cabdullahi bni cabbaasin radia allahu canhu laga soo guuriyey nebiyullahi ibraahim dabka markii lagu tuurayey a'immadu waxay yidhahdaan culimmadu waxay yidhahdaan markii manjaniiqii laga tuuray oo uu jid dhexe ku sii jiro jid dhexe manjaniiqiina ka baxay dabkiina weli aanu ku dhicin ayaa jibriil u yimid markaasuu yidhi maxaad u baahan tahay ma ku caawiyaa ilaahay baa ikaa soo diray markaasuu yidhi xasbiya allah wa nicma alwakiil ilaahay baa igu filan mid la tala saartayna isagaa u nimca leh cidna uma baahni xataa malag la iisoo diray uma baahni bal waxaad fiirisaa tawakulka iyo athiqatu billaah meesha ay ka gaadhay de waa khaliil araxmaan khaliil araxmaan weeye innagoo malag laynoo soo diro waxaynu odhan lahay markaba dee adaanku cuskada ee maaragtay caawi baynu odhan lahay laakiin waxa weye waa qalbun mucallaqun billahi subxaanahu caza wajalla waa qalbi alle keliya ku xidhan aan cid kale aqoonin alle marka waata u badbaadiyey subxaanahu watacaala waata la yidhi yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahim wa araaduu bihi kaydan yani waxa weeye waxaanu nidhi dadkiiow nabadgelyo iyo qabow nebi ibraahim u noqo dhibaatay la dooneen laakiin iyagaa khasaaray baa ilah yidhi subxaana wa tacaala nebigu markuu dagaalka uxud ka soo noqday alayh salatu waslam nabigeena maxamed sal alay wasalam oo toddobaatan saxaabi meesha ay ka shahiiday intaasoo kalena ay dhaawac tahay oo la dhibaataysan yahay gaaladu ay u aragtay in laga adkaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam ay maaragtay kibirsan yihiin oo nebigu madiina ku soo noqday ayaa abu sufyaan nin caraabiyahoo jaahila wuxuu soo faray wuxuu yidhi maxamed waxaad ku tidhaahdaa waa intuu dagaalka ahay alayhi salatu wasalaam ninkaa maaragtay abu sufyaanihi dee markii dambe saxaabi jaliilhu noqday nebigu yidhi waxaad ku tidhaahdaa intuu caraabi usoo faray waxaad ku tidhaahdaan waanu kuu soo soconnaa oo madiinaanu ku soo soconnaa saxaabadii nebigu markaa maxay yidhahdeen xasbuna allah wa nicma alwakiil ilahay baa qur-aan ku sheegay fi suurati aali cimraan waa kuwii dadku u kulmeen oo yidhahdeen ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaanan wa qaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil waa kuwii dadku intay usoo urureen la yidhi dadkii baa idiin soo urureen cabsada oo yidhi ilaahay baa nagu filan subxaana wa tacaala arrinkaasina iimaan buu u kordhiyey dadku inay kugu soo ururaan oo lagu wada naco waa shay min calaamaati liimaan ah in gaalada kuu soo wada kulanto oo laysu kaa soo taxasubaysto laysu kaa soo taxaalufaysto waa min calaamaati aliimaan idan waxaad arkaysaan walaalayaal kelimadaasi marka inaanay meel dhacaynin kelimatu alambiyaa inay tahay kelimatu rusul inay tahay kelimatu atbaaci alambiyaa wa asxaabi alambiyaa inay tahay cidna markaa dhici mayso qoom caynkaasoo sifada ku sifoobayna ilaahay subxaanahu caza wajalla ma hoojinayo rabbi ma hoojinayo waxaa ka mid a mubaashiraadka muuqday walaalayaal ee ghaswat alaxzaab waxaan leeyahay maaragtay ghaza arrimaheeda ka muuqda ummaddii islaamka ahayd in ay qadaayaadkoodii si dhaba u fahmeen ummaddii inay dareenkoodii iyo shucuurkoodii isu soo noqday oo maalin maalinta ka dambaysa umma islaamiya isu damqanaysa la arkayo sidii ilaahay qur-aan ku sheegay subxaanahu wa tacaala inama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu iyagaa walaala ah oo xuduuddii gaaladu inoo kala dhigtay isticmaarku inoo kala dhigay iyo qaybqaybintii markii dowla alkhilaafa alkhilaafa alislaamiya la riday wixii inay meesha ka sii baxayaan oo sii yaraanayaan ummaddu isku soo dhowaanayso ciddii dhibaata gaadho oo muslim ihi waa islaamaha ay leedahay islaamaha ay leedahay meesha ay ka baxeen qowmiyaadka qowmiya alcarabiya meesha ka baxday yacni waxa weye maaragtay wakaa markaasaad arkaysaa turkiya oo dowlad calmaaniya ahayd oo arrimaha muslimkaba aan danayn jirin oo mar keliya maaragtay allah mustacaan qaylisay oo yacni maaragtay malaayiin ay ka mudaharaadayaan shirkii hadda u dambeeyey carabtu ay shireen ee qatar lagu shiray turkiya waa ka soo qayb gashay saad aragtee waxaa ka soo qayb gashay senegaal waa waddan afrikaana oo muslim aw daneeyey arrintaa daneeyey yacni axdaastan isdaba joogta ee mutaraakimka ahi ha u qaadanina walaalayaal inay un tahay dhibaato iska dhacayso in la iska ilaawaayo dadka qaarkood waxaa laga yaaba inay yidhahdo muslimiintu ayaamay mudaharaadayaan kadibna waa iska kala tegayaan wixii waa la ilaaway maya lama ilaawayo nabarkii waa maqayn adigu isweydiiyo qof yahow isweydiiyo ciraaq miyaada lowday miyaada lowday dhibaatada afghanistaan inaad wax qaban karto iyo inaadba ilowday oo qalbigaaba aadan ku haynin waa kala jaabta namarkii inuu kugu yaalo oo jeejniya sidii loo galay ku damqayso boosniya sidii ummadda loogu xasuuqay ku damqayso yacni maaragtay ciraaq wixii ka dhacay ku damqayaan yacni maaragtay qaza hadda waxa ka dhacaya ku xanuujinayaan inay ku damqayso nabar kugu yaallo iyo inaad khaanadaba ka saartid waa kala jaan inay ku damqayso laa shaka fii daalika damqaas inuu jiro waxa muslimiinta maalin maalinta ka dambaysa sii xoojinaya oo dareenkooda sii quweynayana ka mid bay tahay nabaraa ku yaalla nabaradaasi marba waxa wey waa damqanayaan marka dambe waxay gaarayaan heer qofku uu dee maaragtay nabarkiisa uu meel adag gaadho oo marka wax kastaba ilaawo nabarkiisa mooye insha allahu tacala taasina way soo socotaa biidni illah waktigii ummadatan ay reeryadan iska ridi lahaayeen oo horta awalan ay naftooda ka bilaabi lahayn walaalayaal intaas waa mubashiraat waxaan ku khatimayaa insha allah adiga qofyo muslimka ahi maa huwa dawruk maa huwa maxaluka min alcraab xaggaad ummaddan iyo mahadsideeda iyo dhibaatadeedaad kaga jirtaa xaggaad kaga jirtaa dhibaatadeeda ma waxaad ka mid tahay kuwa leh xamaas baa gar daranoo waxbay tuurtuurtay ka'annamaa aad moodo arrintuba inay arrinta maanta bilaabantay ay tahay kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii baa ummaddan dhulkoodii laga qabsaday oo dad caalamka isaga kala yimi ka qabsadeen oo ingiriisku uu dhibaatada intaa laga geystay isagaa dadka gumaysanaya markii khilaafa islaamiya ay dhacday dhulka isagaa qabsaday sida soomaaliya waqooyigeeda iyo xagga soomaali galbeed xigta iyo u haystay yuhuuddu ku wareejiyey sida soomaali galbeed uu ugu wareejiyey yacni maaragtay allah mustacaan ethoobiya hindiya oo muslimiin boqolaal sano u talinayeenna intuu kala qaybqaybiyey oo bangaladesh iyo hindiya iyo bakistan iyo waxyaala u kala qaybiyey oo intii badneed hindida gacanta u geliyey sidaas si la mid ah ayuu dhulkii falastiina muslimiintu iska lahaayeen aabka aab uu markaa nimankan yuhuudda gacanta u geliy waliba lagu hubeeyey dadkan maanta kaso degani magaalooyinkan la leeyahay waxaa wax ku tuurtuurtay maaragtay xamaas baa wax ku tuurtuurtay waa dhulkay ka soo qaxeen ee laga soo caydhiyey dadkaas marka yani waxa weeye maaragtay kontonka sano qaxootiga ah oo aan safri karin sooma ogi sooma ogdin inaynan safri karin dadkaas oo jawaas haysan halkaa kama bixi karaan ilaa masar albaabka ay ka furto oo ay halkaa maraan mooye halkaa kama bixi karaan xabsigaasay ku jiraan halkaasaa maaragtay ay lagu go'doomiyaa oo yuhuuddu markay dhowr sano joogtaba ay mar u timaadaa oo dabadeedna ay askaaxaha ka dhigtaa janiin ba hadda ugu dambaysay dhibaatadii ayaamihii dhaweytay janiin boqolaalka qof lagu laayay meesha qaxootiga idan ma aha arrintu xamaas baa waxaa samaysay iyo yaa gar daran iyo yaa gar leh ninka gar darani waa ninka soo duulay ee dad degan dhulkoodii marka hore qabsaday kadibna intii yaraydu uga tegey ee ay hadda qaxootiga ku hayeen kaga daba yimi ka garta darani waa ka madaafiicda iyo gantaalaha garaacaya ee aan maaragtay qof yar iyo qof weyntoona kala reebin kun qof dilay kumanaan kala dhaawacay ma waxaa tahay walaal kuwa ku mashquulsan gaal iyo islaam u kala garnoqoyd oo talow keebaa garle keebaasa gar daran baad ku mashquulsanta ma waxaa tahay talow kuwa arrimaha muslimiintu aanay ganaynba danba aan ka lahayn bariiskiisa iyo gurigiisa iyo xaajiyadiisa ama xaajigiisa iskaga mashquulsan oo aan maaragtay uxaba dhagaha ka furaystay ma waxaa tahay kuwa in idaacadaha hor fadhiyo iska ooyaya laakiin wax ficila haba yaraatay aan haynin ficil baa laga rabaa qofka muslimkaa ficilkaasi muxuu yahay laba arrimood weeye marka koowaad aslix nafsak naftaada horta hagaaji waxaa caalamulislaami ka dhacayaa meeshay doonaanba ha ka dhacaan nafaheenna ayaa kowka ah dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi innaas waxaa gacmaha dadku shaqaysteen saxaabadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam dagaalkii uxud markii lagaga adkaaday walow dadka ahlu siyarka ah qaarkood ay yidhahdaan lagama odhan karo waa laga adkaaday laakiin haddana un laga adkaaday oo dee dhibaatadu dhacday waxa weeye waxay yidhaahdeen anna haada wa istiqraafsideen waxaana xaggee ka yimid markaasaa rabbi yidhi subxaanahu watacaala qul huwa min cindi anfusikum naftiina ka ag eega meel kale ha ka fiirinina qul huwa min cindi anfusikum naftiina waa naftiin waa qaacida caama muslimiinta waxyaalaha zamankan laga dhaadhicin laayahay bay ka mid war dhibaatadu innaga ayay gacanteenna ka socotaa innagaa ibtacadna can nahji illaahi subxaana wa tacaala kitaabka ilahi waa ka fogaanay sunnada nebiga waa ka dheeraanay see baan doonaynaa marka saasaan u kala tafaraaruqsannahay kumana dhowr iyo konton dowladood baan noqonay sidee marka khayr iyo wanaagaan ku gaaraynaa innagoo caynkaas idan marka walaalayaal horta aan nafaheena islaaxino markaad naftaada islaaxiso oo sunnada nebiga aad ku dhaqanto oo kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay dariiqaaga oo aad ku soconayso uu yahay oo saxaabada nebigu dadkaad ku dayanaysa ay yihiin bacda daalik markaas kadib waajibka ku saaran ummadda kaa saaran ka soo bax wain istansaruukum fi diini facalaykum anasr baa ilahay leeyahay subxaana wa tacaala haddii ay dadku ama ummad islaamihii ummad kaloo islaama ay tidhahdo noo hiiliya islaam baan nahay noo hiiliya waxaa idinku waajibaya marka inaad u hiilisaan maalin kasta qeyladooda waa maqlaynaa waa islaamaha baynu maqlaynaa iyagoo leh ayna almuslimuun baan maqlayna muslimiinta ay u cabaadayaan waa aniga iyo adiga iyo adiga intayna isdhegaysanayna iyo in la midow maxaad qabatay kelmad ma ugu hiilisay ma u ducaysay maal ma u bixisay naftaada ma geysi waxaa laga yaabaa qaarkiin hadda haddii laga hadlo jihaadka iyo in gaalada la dagaalamo iyo nafta in la geeye iyo inaan hareeraha eegno isnaano oo ah ma maaragtay khataraha la gala wadankan hadda anigu aan idinka muxaadaraynayo danimarkan joogo dhibaatadu markay dhacday idaacadahana way ka sheegeen wargeysyada qaarkoodna jaraaidada qaarkoodna way kusoo qoreen yahuudda wadankan joogtaa qaar badan oo kamidihi waxay xidhiir la sameeyeen wasaaradda difaaca iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee yahuudda israael ma aha denmarktan ay joogaan ay ku nool yihiin maxay xidhiir ula samaynayaan si ay uga qayb galaan dagaalka adiga muslimkaan hareeraha fiirfiirinaysaa marka jihaad iyo dagaal iyo wax lasoo qaado waxaas leedahay malaa tadaruf baa jira malaa ghuluwi baa jira malaa kabadbadin iyo fudayd baa jira maya waxa weeye yani maaragtay waa qaacida sharciya wa in istansaruukum fi diini facalaykum nasr maxaad qabatay marka wala waxay la tahay inagu nafteena ma gelin karno oo dhibaatooyin badan baa ka sokeeya laakiin sadaqa u bixi oo waxba intaa loo ururinaya wax ku darso callaha inay kuu noqoto cudurdaar ilaahay agtii subxaanahu wa tacaala lagaba yaabaa inay kuu noqoto macdira ilaahay subxaana wa tacala kuugu cudurdaaro u ducay qunuudka ka qayb gal yacni waxa weye maaragtay kelimad ku difaac inahaas o dhan baa laynooga bahayay insha allahu tacaala kelimadda intaasaan kusoo khatimaya biidni illah ilaahay subxana wa tacala hainoogu anfaco ajarkeeda hayna siiyo wanaageeda hayna siiyo akhtaa iyo maaragtay wixii ay leedahay oo maaragtay meel ka dhacayo gefara ilaahay subxana wa tacala haynaga cafiyo kuwii ka leexdan rabbi subxana wa tacala haynaga dhigo hada wajazaakum allahu khayra asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacala wabarakaatu
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا خير الجزاء فضيلة شيخنا شيخ عبد الرحمن إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك كوسار ما أنت الله سبحانه وتعالى وكتل مامي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وجزاك الله خير إن شاء الله تعالى شيخنا أنت أي محاضر ذين نوعك تاي